xamse cabdi barre oo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud ayaa shaaca ka qaaday in ummadda soomaaliyeed oo dhan ay noqdeen xarakada shabaabul mujaahidiin oo ka talisa dhul ballaaran oo dhaca gudaha dalka soomaaliya waxa uu sheegay in al-shabaab ay caqiidadooda ka dhaadhiciyeen soomaalida taasi oo keentay sidaa uu hadalka u dhigay inay aada u bataan isagoo hadalkiisa sii wata ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa intaa ku daray in maadaama wakhti dheer jiraan ay hadda gaareen cimri iyo da ay caruurtooda xitaa sii dhalaan wiilkii ama gabadhii ku dhalatay nimankaas hoostooda ayaa dhashay hadda oo ilmo kale sii dhaleen bulshada dhan bulshadani oo dhan waa la dhaqan bedelay caqiidadoodii baa la bedelay dhibaataa dhacday way sii way sii way bateen soo ma aragtid bulsho dhan oo isu soo wada dhaldhashay laakiin wasaan idiin sheegay ganacsataba ma ahee ama dowlad eh dad u shaqeeya ama ganacsi dad ku jira ka yar iyo ka weyn yani waxaa waaye from the top to the bottom ma aha dadka ganacsatada waaweynun ma aha iyo kuwa guryaha leh kuwa xoolaha dhaqanaya kulligeen isku mid baan nahay hadalkan maalintii shalay ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk xamse cabdi barre xilli madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada waddanka ka dhisay shisheeyaha jinsiyadaha kala duwan leh waxay marar badan fagaarayaasha iyo manaabirta isla soo taageen in xarakada shabaabul mujaahidiin uu mabda'eeda ku faafay bulshada soomaaliyeed xitaa waxay qireen in mabda'a ku salaysan diinta ay wado xarakada al-shabaab uu gaaray meelaha ay gacanta ku hayaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee ka baxsan wilaayaadka islaamiga ah kuwaasoo sida ay hadalka u dhigan marar badan mabda-ooda ay dadka la dhaceen dhowaan ay ahayd markii mid ka mid a wadaadada uu fadwooda shisheeyaha duulaanka gardaradaha ku jooga dalka soomaaliya uu sheegay in fadwadii ay soo saareen culimaa usuga dowladda federaalka ilaa iyo haatan bulshada dheg jala qusin ama aysan waxba ka qaadan fadwadii ay soo saareen wadaadada dowladda federaalka